raxiim kulankii golaha wasiirada ee maanta oo looga hadlay arrimo badan oo fara badan waa bilaabay bismi illaahi raxmaani raxiim kulankii golaha wasiirada ee maanta looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin ama xoogga lagu saaray dhibaatooyinka colaadaha iyo abaaraha hadda ka jira dalka waxay golaha wasiiradu runtii aad iyo aad isula qaadaa dhigeen duruufo adag oo hadda dalka ay ku jiro gaar ahaan dhinaca abaaraha waxay ummadda soomaaliyeed maanta ku jirtaa dhibaato runtii aada u fara badan oo ah col iyo abaar iyo gaajo golaha wasiiradu waxay runtii xog ka heleen oo isla xogta isla wadaageen duruufaha dhinaca abaaraha ee ka jira dalka gobollada badankooda ka jira iyo biyo la-aanta waxay ilaahay ka baryeen inuu ummadda soomaaliyeed dhibaatada ka qaado ilaahay inuu ummadda soomaaliyeed dhibaatada iyo colaadda iyo gaajada iyo kala qaybsanaanta in ilaahay ka saaro ugu horrayn mar labaadkana waxay ugu baaqeen shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo waxgaradkiisa ganacsatadiisa haweenka qurba joogga in maanta dadka soomaaliyeed ay dhibaato ku jiraan oo loo soo gurmado soomaalidu isu gurmato sidii ay dhacdooyinkii horeba ay isugu gurmadeen in laysu soo gurmado oo dadka maanta waxyaalaha ugu daran biyo la-aantu hayso loo soo gurmado ayay ayay ugu baaqeen sidoo kale waxay ku baaqeen beesha caalamka dowladaha aan saaxiibka nahay inay soo garab istaagaan ummadda soomaaliyeed oo usoo gurmadaan dhibaatada abaaraha iyo colaadaha iyo biyo la-aanta ee jirta oo runtii dad badani u dhinteen xooluhuna mar hore dhimashada ay bilaabeen haddana dadku meelo badan oo gobollada dalka ilaa waqooyi ilaa koonfur ay ku dhimanayaan waxay sidoo kale golaha wasiiradu ka hadleen arrimaha amniga waxayna cambaareeyeen weerarkii bahalnimada ahaa ee kooxaha hargagixisada ay ku qaadeen degaamada puntland waxay ammaaneen oo runtii bogaadiyeen sida shacabka iyo ciidamada puntland geesinimada leh ay uga hortageen weerarkaas hargagixisada ah ee aan waxba reebeyn ee soo galay degaankooda aad iyo aad bay golaha wasiiradu u ammaaneen waxay go-aamiyeen in dowladda soomaaliyeed ay garab istaagto dowladda puntland wax alla wixii hiil iyo hoo iyo xoog iyo ciidan iyo sirdoon ah in lagu garab istaago hadda saacaddan aan joogno waxaan tegaynaa aeroboodka waxaa ka baxaya laba diyaaradood oo caawimadii ugu horreysay dowladda soomaaliyeed ay gaadhsiiso deegaanada puntland oo ay saaran yihiin hub iyo saanad kale oo loogu talagalay ciidamada geesiyaasha ah ee puntland iyo shacabkuba inay iskaga qabtaan oo kaga hor tagaan weerarka argagixisada ah labada diyaaradood aynu erboodka ku arki doonno oo xaggana aynu kale ku hadli doonno mid ka mida dowladda soomaaliyeed ayaa ayaa hubka saaran iyo saanadda saaran leh oo ugu deeqday ama ku taageertay ciidamada puntland midda labaadna dowladda imaaraadka ayaa ayaa iyaduna ugu deeqday dowladda soomaaliyeed dowladda soomaliyeedna waxay ugu deeqday meesha hadda dhibaatada ugu weyne ka taagan tahay puntland marka waxaan halkan rabaa anigoo ku hadlaya magaca golaha wasiirada iyo dowladda soomaaliyeed oo dhan in warbaahintuna nala qaado baaqaas dhinaca amniga oo lagaga hortegayo kooxaha argagixisadah iyo dhinaca bini aadminimada ee la la doonayo in loogu gurmado dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan waa mahadsantii
sacaad wasiir sida aad sheegtay puntland waatii al-shabaab ay galeen dabcan puntland dowladda federaalka waxyaabihii ay ku aadaysay in al-shabaab deegaanadooda ay usoo dirtay qayb ayay ka ahayd shirka golaha wasiirada ma looga hadlay maanta arrintaasi mise isla soo qaadeen puntland arrintaasna ma kala hadashay wax la wada ogyahay waaye al-shabaab cadow soomaaliyeed weeye waxaan qofna cafiyayn weeye dowladda soomaaliya iyo puntland iyo maamulada kale iyo adduunkuba cadow caalamiya weeye cadow soomaaliyeed weeye waxaa ka hadlay oo maaragtay bosishanka puntland iyo waxa ay ka aaminsan yihiin kaga hadlay madaxweynaha cabdiweli waa waa ninka iyo puntlandna dagaalka ay maanta ciidamadu ku jiraan waa kula jirnaa isku meel baanu ka taagan laakiin soo sharaf dhacu ma aha dowladda soomaaliya in puntland ay ku aadayso in ay ka dambeysay weerarkii garaacad iyo weliba deegaanada puntland ma ma wax sharaf dhacu ma aha wax la wada ogyahay waaye si aan uga jawaabay waa dagaalka aan annaka iyo puntland ku wada jirnaa isku mid weeye wax sharaf dhac lahayna ma jiro ummadda soomaaliyeed iyo adduunku waa ka dheregsan yahay shabaab inuu cadow argagixisaho caalamiya yahay cadow argagixisaha soomaaliyeed inuu yahay waana isku meel baanu ka taagan ana saacad puntland wasiir een, waxaa jira een, abaaraha ayaad ka hadasheen abaarihii way qoto dheer yihiin gobollada dalka dhan waa laga soo sheegaya Een, marka laga reebo in xukuumadda ay baaq u dhigtay beeshii caalamka iyo dadka een, soomaalida xukuumaddu iyadoo qorshe rasmiya ma u dejiso dadkaasi loogu gurmanayo absolutely inaan sheegaan u malaynaya waxaan magacawnay guddi guddiga eh, ka hor eh, gurmadka abaaraha ayay ayay golaha wasiiradu magacaabeen oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradaha caafimaadka ay ay ku jiraan een, een, wasaaradaha kale oo wasaaradda warfaafintu ay ka mid tahay aan haddaba warbaahintana aan rabno inay naga na- nala qaadaan marka een, guddigaasaa la magacaabay oo dawladduna sidaa ay een, dabcan da- shacabka soomaaliyeed baa dawladdu nahay dhibaataysan wax alla wixii aan karno ee haddee annagu kaba hadr- ha- ka hagran mayno annagu baaq isuma dirayno waa loo gurmanayaa dadka biyo iyo cunto iyo wixii helaan waa la geenay waa mahadsantii